إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duurnimo ee idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa maalintii labaad waxay ka dhex dagaalamayaan hotel xayaad ee magaalada muqdisho haweeney hooyo u ahayd caruur badan ayaa waxaa lagu dilay gudaha magaalada muqdisho mid ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay cudur halis ah oo caruurta ku dhaca ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxay weeraro ka fuliyeen gobolada baay shabeellaha hoose iyo dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato intaa uu qodobadii warku waaweynay dhegeystayaal haatana u diyaargaroob warka oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa maalintii labaad waxay ka dhex dagaalamayaan hotel xayaad ee magaalada muqdisho cabdifataax maxamed qaasim ayaa la socday oo arrimihii u dambeeyey inooga waramaya bismillaah alxamdulilaah aad baad u mahadsan tahay cabdulaahi yaasiin jaamac xilligan oo aan hadlayno oo saacaddu ay dhaaftay kowdii iyo barkii duhurnimo ama toddoba saac iyo bar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay ka dagaalamayaan gudaha hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho oo ay la wareegeen shalay laba iyo tobankii maqribnimo ama agagaarihii xilligii maqribka ciidamada dowladda federaalka ah waa tii aan dhegeystayaasha intii nala socotay aanu saaka warka ku sheegnay in isku dayo sagaal gaaraya ay tan iyo xalay ee kusoo qaadeen hoteelka si ay ula wareegaan oo howlgalka ay u carqaladeeyaan amaba ay u fashiliyaan laakiin dhammaan isku dayadaasi waa ay ku fashilmeen warbaahinta in badan oo ka mid ah haatan waxaa u cusub in hoteelka ay gacanta ku hayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbaahinno fara badan ayaa runtii ku fadeexoobay saaka kadib markii dowladda federaalka ay siisay war ah in lasoo afdiray qaarkood iyagoo arkaya si wax u jiraan ayay qaateen warkii dowladda federaalka ah laakiin wuxu waxay ka dhacayaan magaalada muqdisho wax la qarin karayo ma ahan xabadihii lidka diyaaradaha hubkii cuslaa ayaa aada loo maqlayaa wadadii ayaa xiran taasna waxay ku kaliftay warbaahinta in ay soo dhoobtaan agagaarka number afar islamarkaana ay tabiyaan dhacdada oo dib ay haddana warkoodii hore u beeniyaan oo ay qiraan xidhigan in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka dagaalamayaan gudaha hoteelka wax walbo ayay dowladda federaalka ah iyo shisheeyuhu isku dayeen laakiin waa ay ku fashilmeen iskudaygoodii ugu weynaana wuxuu ahaa inay isticmaaleen xataa diyaaradaha daroniska ee mareykanka oo gantaallo ay ku ridrideen hoteelka si markaasi loo qalqalgeliyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan gudaha hoteelka laakiin waxyaabahaasoo dhan ciidamadu dheg jalaq uma aanay siin taasina waxay keentay in howlgalku uu ilaa iyo xilligan soo gaaro arinta kale ee muhiimka ahi waxay tahay in ragga howlgalka ka wada gudaha ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab midkood uu la hadlay goor aan sii fogeyn saxaafadda gaar ahaan idaacadda al andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu si deganaan ah uga waramay xaaladooda meeshay wax u marayaan waana kan labaiyo labaatanka bishii muharam kun afar boqol afartan iyo afar hijiriga xalay maqrabkii dagaalkii dambe lama soo ibar dagaalkii aan bilaabnay oo maaragtay maqarnimo ilaa hadda aan la hadlaayo noo socdaa ilaa hadda waa caafimaad qabna walaalahayna mujaahidiin waxaa dhiilaha inay noo soo duceeyaan insha allah biilaahi tabaaraka watacaala anigoo ah magaceeda jaadir oo loo yaqaan nosoo gaaray kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah een ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee inqimaasiyiinta ah ee gudaha u galay hoteelka Ee, saraakiisha dowladda federaalka ah ee ilaa iyo hadda ma caddayn karayaan ee, ragga gudaha ku jira tiradooda een ma sheegi karayaan faahfaahin badan oo ku aadan dadka ee, gudaha uga dhintay Ee, waxaa lasoo tebinayaa in meydad aada u fara badan ay dhooban yihiin Een, qaar ka mid a warbaahinta ayaa saraakiisha kasoo xigtay in een, dabaqyada waqtiyada qaar ciidamadu ay ka arkayeen kuwa dowladda federaalka ah iyagoo isticmaalaya dhoombirka in een, meydad fara badan ay goobta daadsan yihiin Een, meeshana waxaa aada ugu badnaa ee, saraakiisha sirdoonada kuwa c i d da een, eh, mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda federaalka ah ee saddexda gole ee ugu waaweyn haba u badnaadeen eh, marka een, ilaa iyo hadda eh, dowladda federaalku aad bay eh, uga gagaabsanaysaa marka ah, laga yimaado inay sheegayaan in weli ay wadaan iskudayigooda ku aadan in ay eh, soo afjaraan howlgalkaasi sida ay sheegayaan laakiin een, xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sheegtay in howlgalku uu si habsamila ku socdo islamarkaana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u babcadhigeen iskuday walbo ay sameeyeen dowladda federaalka iyo shisheeyaha الشيخ عبد العزيز أبو مصعب أفينكها عيدمدا حركة مجاهدين تاع الشباب وحو شاقي إن درباح علص أي دولة فدرالك أه- أي كوغارتي هولغال كاسي waxaan tan iyo saaka een eh, si aada u mutaabicinayay oo aan la socday dhacdadaasi marka laga reebo een muddo kooban oo aan howl kale oo yar ku mashquulay waxaana een haatanba iga soo hor muuqanaya jawiga hoteelka isgoyska kilomitr for waa uu haawanayaa ciidamada dowladda federaalka ah sidii shalay iyo xalay iyo ay ahaayeen uma muuqdaan gaadiidka eh, saaka aroortii iyo habeenkii xalay iyo cabdibilayaashooda aad bay u dhawaaqayeen shaan laraha ayaa si aada loo maqlayay ciidamadu way kala cararayeen laakiin haatan ciidamadu waxaa ka muuqanaya daal fara badan iyo habqan ayaa ka muuqanaya ciidamada dowladda federaalka ah ee saaka aroortii wiishash ayaa loo keenay oo lagu saarayay dabaqyada u dhow hoteelka laakiin haatan waxaa ka muuqanaya quus fara badan ciidamada ee dowladda federaalka ah dagaalkan ama weerarkan markii uu dhacay waxyaabaha een sida gaarka ah in loo xuso mudan waxaa ka mid a in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarkii ugu horeeyey ay kala kulmeen askarta c i d da maxaa yeelay hoteelkan xayaat waxaa u dhow xarunta ee dembi baarista la yidhaahdo marka ciidamadaas ayay iswajaheen waxaa meesha ka dhacay dagaal kooban ee askartii c i d da wax dhintay iyo wax dhaawacmay iyo wax goobta ka cararay ayay noqdeen taasi waxay keentay in haddana waqti kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u madax bannaanaadaan een, fulinta howlgalladooda ee gudaha ka soconaya markii xaalku uu sidaa yahay haddana waxaa soo weeraray ciidamo booliis ah een, waa habeenkii xalay ciidamadaasi booliiska way u babacdhigeen een, waa tii een, qaar ka mid a saraakiisha ay ku dhaawacmeen askar fara badan ay ku dhimatay oo meydadkooda la qaaday intaasi kadib haddana muddo ayaa waxay heleen fursado kale oo howlgalkooda ay kusii wataan inkastoo markii horeba een, sida ee, la sheegayo qayb qayb ay ahaayeen ciidamada oo marna ay u babacdhigayeen een, dagaalka hawshooda gudahana ay si habsami leh ku socdeen markii booliisku ay jabeen haddana waxaa een, yimid oo dhinaca fiyaad iyo een, xarunta nabad sugidda kasoo baxay ciidamada b s t loo yaqaano ee, kuwaas ayaa dagaalka soo galay iyaguna si fudud ayay ku jabeen oo waxay u muuqdeen ciidamo een, isku haysta inay ka firfircoon yihiin askarta kale biyaanada hoose ayay een, si ee, kadis ah ay ku soo galeen taas waxay keentay in qaraxyo u muuqday in meesha ay ku diyaarsanaayeen oo kale ay la kulmeen ciidamadaasi dhimasho fara badan iyo dhaawac ayay ka qaateen markii b s t ay ku jabeen dagaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howshooda een, sii watay waxaa haddana soo galay ciidamo ee, lagu tilmaamay inay yihiin een, kuwo ka mida militariga dowladda federaalka ah militarigii waa ay ku jabeen toddobadii saac ee xalay ilaa sideedii saac waxaa dagaalka haddana soo galay ciidamo turkidu ay tababarteen oo la yidhaahdo haramcad haramcadka ayaa iyaguna muddo meesha ka dagaalamayay waa ay ku jabeen ugu dambeyntii waxaa een, soo xigay ciidamada la yidhaahdo alfa group oo maraykanku uu tababartay oo saaka salaadii subax iyo wixii halkii sac loo soo gaaray iyo ilaa iyo xilliganba lagu arkayo goobta isku dayo dhowr ah oo ilaa lix gaaraya maanta oo keliya oo ay sameeyeen ciidamadaasi waa ay ku jabeen waana kuwii warbaahinada markiiba muuqaaladooda meesha lagu arkay ay loo sheegay inay soo afjareen oo dabaqyo wiishash lagu saaray laakiin hadda qorax bannaanka taagan waxay xaaladdu maraysaa sacabo laguma qarin karayo howriyaasha oo dhan waxay tabinayaan in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka dagaalamayaan gudaha hoteelka dad badan oo dowladda federaalk ka mid ah waxay hadda eedeynayaan xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalk ah waxay leeyihiin xasan waa uu ku fashilmay ugu horeynba ammaanka magaalada muqdisho qaarkood waxay xasan ku eedeynayaan in dad aysan isku kalsoonayn oo dagaal uu kala dhexeeyey muddo gaar ahaan xilligii farmaajo ay gacanta ku hayaan ammaanka kalsooni fara badanna aanay jirin wada shaqayn fara badanna aanay muuqan arrimahaasoo kale ayay u aaneynayaan weerarada iyo culayska xilligan haysta dowladda federaalk ah dhanka kale dadka falanqeeyaasha waxay sheegayaan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay aada usii laba jibaartay muddooyinkii dambe weeraradeeda laga soo bilaabo weerarkii lagu laayay ciidankii burundi ee ka dhacay ceelbaraf oo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe waxaa kaloo weerarada ee tusaalaha u ah laba jibaarka weerarada iyo awoodda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka mid ah oo la tusaaleynayaa weeraradii isxigxigay ee yeed iyo caato oo kale waxaa kale oo lasoo qaadanayaa tababarkii ay soo bandhigtay mu'asasada alkataa'ib oo quwad militari oo aada u laylisan runtii ka muuqanayay waxaan meesha ka marnayn weerarada joogtada ah sida kuwii ka dhacay gobolka hiiraan marka dowladda federaalka ah arrintan waxay ku tahay xilligan fashil weyn maadaama dagaalyahano kooban ay qabsadeen hotel iyadu saraakiisheedii iyo waaxyihii kala duwanaa dowladdu ay ku shaqeeyaan xafiisyo ayuu yihiin oo ilaa maalintii labaad ay awoodi la-dahay inay ka saarto oo calal aqal hoteelkii ay qabsato inta badanna waxyaabaha kale ee meesha ka muuqanaya haatan waxaa ka mid a in hoteelka qeybo fara badan oo ka mid a uu burburay gaar ahaan qeybta hore oo dhan ciidamada dowladda federaalka ahna mar walbo iskuday ay sameeyaan ma soo dhaafi karayaan qeybaha burburka xilliyada qaar rasaastu way istaagaysaa oo labada geesood ma dagaalamayaan waqhtiyada qaarna xabadda way isku dhacaysaa mararka qaar xataa waxaad arkaysaa ciidamada dowladda federaalk ah oo xabadda uun keligood iska qufaya marka hadda jawiga haddaan ku laabano sida uu yahay waa sida tan cabdulaahi jawigu waa kaa hoteelka xayaadna waxaa gacanta ku haya weli ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhimasho fara badan oo tobanaan ah ayaa goobtaasi ka jirta dhaawacu wuu badan yahay wixii kusoo kordhana dhegaystayaasha waan la soo wadaagi doonaa insha allah ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa weeraro waxay ka fuliyeen gobolada baay shabeellaha hoose iyo dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato xashim cabdinaasir ayaa warkan inoo haya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay howlgalla ka fuliyeen gobolada shabeellada hoose iyo baay iyagoo sidoo kale deegaano dhaca dhulka n f d ee ku jira gumaysiga kenya weerar ka geystay haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka shabeellada hoose cutubyo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar himendheelmada ku qaaday xere ciidamada shisheeye ay kaga sugnaayeen deegaanka lambar lixdan ee gobolka shabeellada hoose ciidamadan lambar lixdan lagu weeraray ayaa waxay si gaar kaga tirsanayeen ciidamada uganda isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal culus ku qaadeen xere sidaasoo kale ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ciidamadan ayaa ku sugnaa deegaanka buurcalow ee hoostaga degmada baraawe dhanka gobolka bayna ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fiidkii hore waxay dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ciidamadan la weeraray ayaa ku sugnaa halka loo yaqaano mankuunda ee ku taalla magaalada baydhabo dhanka xuduud beenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya ciidamo ka tirsan kuwa kenyaatiga oo ka yimid dhanka kenya kuna sii jeeday deegaanka kulbiyow oo ay ciidamo kale oo kenyaatiga ku sugan yihiin ayaa waxaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada kenya ayaa qaraxa waxaa ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac saraakiil miinambaarayaal ah ayaa waxaa la xaqiijiyey inay miina la qaraxday kuwaas oo noqday dhimasho iyo dhaawac sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala dhulka n f d waxay saacadihii lasoo dhaafay weerar ku qaadeen xere ciidamada kenya ay kaga sugnaayeen deegaanka finnow oo hoostaga degmada carabiya ee gobolka mandheera weerarka oo ahaa madaafiic ayaa waxaa lagu beegsaday xerada kenyaatiga ilaa toban madfac ayaa la sheegay inay gudaha u gashay xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada kenyaatiga waxaana ka dhashay weerarka madaafiicda loo adeegsaday khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey laba sargaal oo kenyaati ah ayaa ka mid ah dadka ku waxyeeloobay intaa kadib ciidamada kenya ayaa si cashwaa'i ah waxay u rideen hoobiyeyaal waxaana goobta ku soo degay diyaarad helikobtar ah taas oo daabushay meydadka iyo dhaawacyada ciidamada kenyaatiga haweenay hooyo u ahayd caruur badan ayaa waxaa lagu dilay gudaha magaalada muqdisho mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa ka dhacay dil loo geystay haweenay dhashay lix caruur ah oo lagu magacaabo qamar yuusuf cali dilka loo geystay haweenaydan oo dhacay maalintii shalay ayaa loo adeegsaday toorrey waxaana la dilay xilligii salaada subax lagu jiray iyadoo jiifta gurigeeda dhacdadan ayaa waxaa si faahfaahsan uga waramay aweys yuusuf cali oo la dhashay haweenayda la dilay wuxuuna sawir ka bixiyey qaabka uu dilku u dhacay uu baryey oo salaada subax lagu jiray ayaa taleefon lee soo diray layidhi walaashaa toorreya lagu dhiftay waxayna deganayeen xaafaddaas oo tusbax leh markaas soo cararayna waa la soo qaadaa liigu yidhi isbitaal kalkaalaa la keenay marka isbitaal kalkaal midna iyadoo nool ugama imaano iyadoo dhimataan uga imaado tooreyda ninkeedii ayaa mataqaanaa xalay la joogay guriga ayuu kor ka xiray salaaduu aaday intuu salaadda ku maqnayaa la soo jibiyey gurigii ninaana soo jibiyey oo gurihunu galay wiil iyada ay dhashay oo labayo toban jir ah ayaa buuq ku kacay buuqii uu ku kacay ninkii tooreyda haystay ayuu tooreyda la qabsaday jaaga gabadhan saddex tooreeyoba midna caloosha ugu dhuftay labana dhabarka ugu dhuftay ilaa hadda lama xaqiijin karo laakiin qabtuugo dilalka loo geysanayo dadka rayidka ah ayaa ku soo badanaya magaalada muqdisho mid ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay cudur halis oo carruurta ku dhaca maxamed mudde axmed abo muslim ayaa warkan inoo hayaa mid ka mid ah xalaqaadka taxanaha ah ee baraarujinta caafimaadka ayuu doctor xanafi cabdisheekh aadan kaga hadlay xanuun halis ah kaas oo inta badan ku dhawaca carruurta cudurka qoorgooyaha ayaa lagu soo qaatay xalqaddii maalintii shalay ku baxday barnaamijka aqoon iyo ogaal doctoorka ayaa ugu horeyn ka hadlaya calaamadaha lagu garto cudurkan calaamadaha ugu horreeya ee lagu gartaa canuga markuu ku dhaw cudurka isaga ah waxaa kow ka ah oo calaamadihiis ugu muhiimsanaa qandho sare qandho aada u sarraysa ayaa laga garanayaa canuga marka la cabiro qandhadiisa marka la cabiro waxaa soo raaca jarays ama gariir uu canuga gacanta ama lugta ka gariiro waxaa soo raaco saddexaad qoorta oo canuga adkaato waa calaamadda ugu muhiimsan lagu garto qoorta canugaa la soo celiyaa haddii qoorta soo noqo wayso adag tahay waxaa looga shakinaa cudurkaas manejaajiska ah sidoo kale waxaa lagu arkaa miir dabool canuga koomuu gelayaa inta badan wuu miirdaloomayaa calaamadaha kaloo lagu arko waxaa ka mid a lugaha oo aan soo laabmayn oo taagmaya calaamadahaas waa calaamadaha ugu badan ee manijaajiska ama waxa soomaalida qaarkood qoorgooye u taqaano ee lagu arko weeye sidoo kale waxa uu ka waramay qaabka loo daaweeyo qaabka loo daaweeyo cudurka manijajiska ah waxaa ugu fiican baa layadaa marka horaato faleebooyin cusbo ah oo baashan loo yaqaan normal saliinta ah in daawooyinka antibiyootigada aada loogu daro sidoo kale qandhada canuga aada looga jibiyo tacaal badan oo lagu qaato in la joogteeyo daawooyinkaas culus ee antibiyootiga ah oo faleebooyinka loo raacinaya haddii aan la daaweyn marka horaato sideedaba mar ma aan maskaxda ku hayno cudur walbaa marka uu cusub yahay haddii aan la daaweynin ama bilowga yahay hadhow daaweyntiis way adkaanaysaa kumbalkeyd uu samaynayaa cudurro kaleoo laga yaaba inuu keeno meelo kalea laga yaaba inuu soo gudbo meelo kale in dhaawaca laga yaabaa sida ugu horreysa marka lagu arka marka cudurkaas ilmaha yararka ah markiiba si deg dega in dhakhtar loo gaarsiya loo baahan yahay ugu dambayn waxa uu soo jeediyey talo ku socota waalidiinta waxaan ku talinaynaa carruurtu waa qaali hadhow haddii aadan deg deg u daaweynina waxay gaaraysaa noloshooda oo dhan inaa adiga a ka shaqaysid maadaama ay curyaan noqdeen baraalis noqdeen maxaa yidhi cudurka maskaxduu gelayaa maskaxdana waa meesha xubin kasta oo jidhka laga maamulo hadalka meel baa laga maamulaa maskaxdii ku taallaa dhaqdhaqaaqa iyo gacmaha iyo lugaha socodkooda meelaa laga maamula maskaxdii ku taallaa aragga iyo indhaha meelaa laga maamulaa codka meelaa laga maamulaa maskaxdii wax laga maamulaya hadduu cudurka gelayo waxaa muhiima marka caruurta marka ugu horeysa calaamado lagu arko ama qandho zaa'id lagu arko in baaritaan la sameeyo oo lagu dadaalo doctor xanafi ayaa horay uga hadlay cudurro kala duwan waxaana toddobaad waliba barnaamijka aqoon iyo ogaal ku baxaya taxane loogu magac daray baraarujinta caafimaadka oo lagu soo gudbiyo talooyin muhiim ah warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa